bismillaahi araxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawaday naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa habeenimo arbaca ah ay qimis soo galayso taariikhduna ay ku hastaysan tahay shanta bisha abriil sanada labada kun toddobiyo tobanka kusoo dhowaada dhegeysiga warka raadiyo wardheer oo dhan faahfaahino dheeraad ayaa kasoo baxaya qaraxis midaamin ah oo ka dhacay maanta magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya qaraxan oo ahaa gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo la dhigay maqaaxi kafeyga laga cabo ku taala kasoo horjeedka wasaaradda ciyaaraha xukuumadda soomaaliya taasoo ku taala nawaaxiga wasaaradda amniga ee magaalada muqdisho qaraxan ayaa waxaa la tilmaamay in khasaar ay kasoo gaartay ugu yaraan ilaa iyo toddoba ruux oo geeri ah halka dhaawacyadani inta ay ka badan yihiin isbitaalada magaalada muqdisho ayaana loola cararay dhaawacyada ka dhasha qaraxan qaraxah ayaa dhacay xilli dadka ay si aad ah u isticmaalayeen wadadaasi taasi oo waxyeelada ugu badanna dadka ay soo gaarta ay yihiin arday dhiganaysay jaamacadda city university oo ku dhow halka ardayda geeriyootay ayaa badankooda waxay ahaayeen arday xilligaasi soo dhammaysatay imtixaanka oo maanta ugu bilowday jaamacaddaasi gudaha magaalada muqdisho qeybaheeda kala duwan ama xarumaha kala duwan ee ay ku leedahay sidoo kale dad rayid ayaa ka mid ahaa dadkii dhaawacmay iyo kuwii ku dhintay qaraxaasi kuwaasoo xilligaasi halkaa marayay qaraxan ayaa imaanaya xilli wasaaradda amniga ay sheegtay inay la imaan doonto qorshayaal cad oo ay ku xaqiijinayso amniga caasimadda waxna looga qabanayo dhibaatooyinka kala duwan ee inta badan ka dhasha falalka amni darada lidka ku ah ee ka dhaca caasimadda soomaaliya wasiirka wasaaraddaasi oo maalintii shalay xilka la wareegayna waxa uu tilmaamay in wax laga qaban doono falalka amni dare ee kusoo laalaabtay muqdisho iyo gudaha dalka soomaaliya dhinaca kale caawa fiidkii qarax miino ayaa ka dhacay nawaaxiga safaaradii hore ee turkiga haatan ay degan tahay safaaradda qatar dhabarkeeda dambe halkaas oo miino la tilmaamay inay haleeshay ama miino ay halkaasi ku qaraxday waxyeele ay kasoo gaartay dad goobtaasi ku dhowaa qaraxan oo ahaa mid loo adeegsaday miinooyinka meelaha fog laga hagay ee remote controlka ayaa la tilmaamay dhaawacyo fudud inay ka dhashay sida gudoomiyaha degmada hodan uu u sheegay warbaahinta xilli uu la hadlayay qaraxa kadib mana jirin waxyeelo kale oo dheeraad ah oo ka dhashay weerarkaasi laamaha ammaanka ee dowladda soomaaliya ayaa durbo goobta gaaray iyaga oo baadigoobaya shakhsiyaadkii ka dambeeyay weerarka amniga lagu qalqalgelinaya ka dhacay degmada hodan mana jirta ilaa iyo haatan cid ay laamaha amniga usoo qabteen gudoomiyaha degmadaasina waxa uu sheegay in wax laga qaban doono falalka amni darro ee kusoo laalaabtay gudaha degmada degmada hodan ayaa ka mid ah meelaha inta badan ay ka dhacaan dilalka qorshaysan ee loo geysto shaqaalaha dowladda u shaqeeya iyo sidoo kale dadka birmageedada ah ee ku dhaqan gudaha caasimada soomaaliya muqdisho ayadoo weeraradii ugu dambeeyay ee degmadaasina ay ahaayeen kuwa ugu badan degmadaasina ay ahayd kuwa ugu badan ee ay ka dhacaan weerarada dilalka qorshaysan maamulka gobolka banaadir hore waxa uu sheegay in amni darrada muqdisho wax laga qaban doono halka warkaasi aad ka dhegeysanaysaan waa raadiyo wardheer shaqaale samafallah oo u shaqaynayay hay-adda xanaanada xoolaha gobolada dhexe ayaa lagu afduubtay magaalada baadweyn ee xarunta gobolka hiiraan weerarka ayaa ka dhacay meel qiyaastii toban kilomitir u jirta magaalada beledweyn waxaana la afduubtay ilaa iyo shan ruuxii darawalkii kaxaynayay gaariga kuwaasoo isugu jiray dhakhaatiir iyo caawiyaal waxaana lala tegay sida wararka ay sheegayaan meel qiyaastii soddon kilomitir u jirta magaalada beledweyn wararka intaa waxay ku darayaan in goobaha dadkani loo afduubtay ama la geeyey ay ka arimayaan ururka al-shabaab ee dagaalada kala soo horjeeda ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa midooda afrika ee amisom ee nabad ilaalinta u jooga gudaha dalka soomaaliya weerarkan ayaa waxa uu yahay midda waxyeelo gaarsiinaya samafalayaasha ku howlan howlaha samafalka ah ee ka sameynayaan gobolkaasi hiiraan waxaana xilliga la afduubayay ay ku howlanaayeen tallaalka xoolaha qaybo ka mid a gudaha gobolkaasi hiiraan ayada oo sidoo kale haatan xaalad abaaro aada u daran ay ka jirto gobolkaasi iyo qaybo kaloo ka mid ah soomaaliya wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda soomaaliya yuusuf garaad cumar ayaa xilkii maanta si rasmi oo loo wareegay munaasabad ka dhacday wasaaradda amniga waa wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda soomaaliya yuusuf garaad ayaa xilka kala wareegay hadliye oo hore u ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda soomaaliya iyadoo maalmihii dambe si aad ay u soconaysay munaasabadaha xilalka ay kula wareegayaan xukuumadda cusub ee hogaaminaya ra-iisul wasaare xasan cali kheyre kaasoo horey uu sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan lagula wareego xarumaha hay-ad waa xarumaha wasaaradahaasi si howlaha shaqo ay u bilowdaan arrintan ayaana waxaay imaaneysaa xilli maalmihii dambe siaad ay u soconayso howlaha la wareegitaanka xafiisyada wasiirada cusub yuusuf garaad cumar waxa uu sheegay in uu wax ka qaban doono xaaladda safaaradda iyo sidoo kale siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka soomaaliya waxuuna ballan qaaday inuu la shaqay doono madaxda dalka ugu sarreysa wasiirkii hore ayuu kaga mahad celiyey xaaladii adkeed ee uu kusoo shaqeeyey wasaaradda muddadii uu joogay kursiga ama xilka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda soomaaliya waxauna ballan qaaday inuu gaarsii doono meesha haatan ay taagan tahay meel ka fog wasiirkii hore ayaa ugu baaqay wasiirka cusub ee xukuumadda soomaaliya inuu wax ka qabto arrimo dhowr oo ay ka mid tahay falalka inta badan lagu eedeeyo dhalinyarada soomaaliyeed ee burcad badannimada iyo sidoo kale kuwa ku jira qaybo ka mid ah jalalka dalka dibaddiisa xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliyana waxaa maanta loo qeybiyey muushin ka dan ah saldhigga militariya ee imaaraadka uu doonaya inuu ka dhisto magaalada berbera xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ah oo gaaraya labaatan ayaa hore usoo gudbiyey mooshinkan waxaana mudanayaashii baarlamaanka ee maanta fadhiga soo xaadiray loo qeybiyey ajendayaal dhowr ah uu ka mid yahay mooshinka looga soo horjeedo heshiiskii imaaraadka iyo somalilan hore ay u gaareen mooshinkan ayaa waxaa mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ka hor akhriyey xildhibaanada baarlamaanka gaar ahaan daahir amiin jesow iyo sidoo kale cabdulaahi sheekh ismaaciil oo labadaba ka mid ahaa shakhsiyaadka mooshinkani soo gudbiyey gudoomiyaha baarlamaanka ayaa sheegay in dooda mooshinkan dib loo dhigayo islamarkaasina kulamada soo socda laga doodi doono sida uu tilmaamay toddobaadyadii ugu dambeeyey ayaa waxaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ay ku hulanayeen diyaarinta mooshinka ka dhanka ah saldhigga militari ee imaaraadka carabta uu ka dhisayo magaalada berbera kaasi oo uu heshiisa kula galay maamulka somalilan dhinaca kale kulankii baarlamaanka waxaa lagu soo bandhigay afar iyo toban guddi hoosaadyo oo ay yeelanayaan baarlamaanka kuwaasi oo guddoomiye kuwaas oo guddiyadaasi la xisaabtami doono baarlamaanka kaasoo guddoomiyeyaashoodana la dooro doono sida la sheegay maalmaha soo aadan gaar ahaan tobanka bishani abriil ee haatan aynu ku jirno warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhegaysanaya waa naga intaa anigoo saaxiibkii maxamed nuur amiin ayaa warka idin akrinayay tan iyo intaaynu dib u kulmayno sida ayu nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu